sharciga ku noqoshadiisa cutubka laba iyo labaatanaad walaalkaa dibigiisa ama laxdiisa oo baxsi ah intaad aragtid waa inaadan ka dhuuman laakiinse hubaal waa inaad walaalkaa u soo celisaa oo walaalkaagii lahaa hadduusan kuu dhoweyn ama haddaadan isaga aqoon markaas waa inaad neefka baxsiga ah gurigaaga keentaa oo waa inaad haysaa ilaa uu ku yimaado walaalkaa oo doondoonaya oo markaas waa inaad isaga u celisaa oo waa inaad sidaas oo kale u gashaa dameerkiisa iyo dharkiisaba oo waa inaad sidaa oo kale u gashaa wax alla wixii walaalkaa ka lumay ee aad adigu heshid waa inaadan ka dhuuman haddaad aragtid walaalkaa dameerkiisa ama dibigiisa oo jidka ku dhacay waa inaadan ka dhuuman laakiinse hubaal waa inaad isaga caawisaa oo la istaajisaa naagu waa inaanay xidhan waxa nin leeyahay oo ninna waa inuusan guntan dhar naageed waayo ku alla kii waxaa sameeya waa u karahaya rabbiga ilaahaga ah jidka hortaada haddaad ka heshid shimbir buulkeed oo geed ama dhulka ku yaal oo ay buulka ku jiraan dhal ama ugxan iyo hooyadood oo ku fadhida dhashii ama ugxantii waa inaadan hooyada la qaadan dhasha si kasta ha ahaatee waa inaad hooyada sii daysaa laakiinse dhasha waad qaadan kartaa inaad nabdoonaatid oo uu cimrigaagu ku dheeraado markaad dhisatid guri cusub saqafkiisa waa inaad derbi ku wareejisaa si aadan reerkaaga dhiig ugu soo jiidin haddii nin halkaas ka soo dhaco beertaada canabka ah waa inaadan ku wada beeran iniino laba cayn oo kala duwan ah waaba intaasoo ay midhaha oo dhammu quduus kaa noqdaan kuwaasoo ah iniinihii aad beeratay iyo midhihii beerta canabka ah kaaga baxayba waa inaadan beer ku jeexin dibi iyo dameer wada jira waa inaadan guntan dhar isku darsan oo laga sameeyo dhogor ilaad iyo geed linen la yidhaahdo oo isku jira oo dharka aad guntato afartiisa darafba waa inaad faraq u yeeshaa oo haddii ninna guursado oo uu u tago dabadeedna uu nacbaado oo uu waxyaalo ceeb ah ka sheego ee uu magac ceeb ah u soo jiido isagoo le naagtan waan guursaday oo markaan u soo dhowaaday kama aanan helin calaamadihii bikradnimada markaas gabadha aabbaheed iyo hooyadeed ha soo qaadeen calaamadihii bikradnimada gabadhooda oo odayaasha magaalada ha ugu keeneen iridda magaalada oo markaas gabadha aabbaheed odayaasha ha ku yidhaahdo anigu gabadhayda ayaa ninkan siiyey inuu guursado oo iminkana wuu nacab yahay oo bal eega wuxuu ka soo sheegay waxyaalo ceeb ah oo wuxuu yidhi gabadhaadu kama aanan helin calaamadihii bikradnimada iyadoo calaamadihii bikradnimadeedu ay kuwan yihiin oo iyana dharka ha ku kala bixiyeen odayaasha magaalada hortooda oo markaas odayaasha magaaladaasu waa inay ninka qabtaan oo ay edbiyaan oo weliba waa inay ku ganaaxaan boqol shaqal oo lacag ah oo ay siiyaan gabadha aabbaheed maxaa yeelay isagu magac ceeb ah buu u soo jiiday bekrad reer banu israa'iil ah iyana naagtiisa ha ahaato oo isna cimrigiisa oo dhan waa inuusan furin laakiinse haddii waxyaalahaas run yihiin oo gabadha laga waayo calaamadihii bikradnimada markaas gabadha dibadda ha u soo bixiyeen oo ha keeneen guriga aabbaheed iriddiisa oo dadka magaaladaas jooga oo dhammu iyada ha dhagxiyeen si ay u dhimato maxaa yeelay iyadu nacasnimo bay ku dhex samaysay reer banu israa'iil oo waxay ku dhilowday gurigii aabbaheed oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan oo haddii la helo nin la jiifa naag nin kale qabo markaas labadoodu waa inay dhintaan ninkii naagta la jiifsaday iyo naagtaba oo sidaas waa inaad sharka reer banu israa'iil dhexdooda uga saartaan oo haddii nin magaalada dhexdeeda ka helo gabadh bikrad ah oo nin kale u doonan oo uu iyada la jiifsado markaas labadooduba waa inaad soo bixisaan oo keentaan magaaladaas iriddeeda oo waa inaad dhagxisaan si ay u dhintaan maxaa yeelay gabadhu magaaladay joogtay mana ay qaylin ninkuna ceeb buu ku hoosaysiye tii deriskiisu u doonanayd oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan laakiinse haddii nin duurka ka hela gabadh nin uu doonan oo uu ninku gabadhaas xoogo oo la jiifsada markaas ninka iyada la jiifsaday keliyuhu waa inuu dhintaa laakiinse gabadha waxba ha yeelina maxaa yeelay gabadha dembi dhimasho istaahilaa kuma jiro waayo xaalkanu wuxuu la mid yahay markii nin deriskiisa ku kaco oo dilo waayo iyadu wuxuu ka helay duurka oo gabadha ninka u doonanu way qaylisay oo cod iyada badbaadisaana lama arag haddii nin helo gabadh bikrad ah oo aan ninna u doonanayn oo intuu qabsado uu iyado la jiifsado oo markaas iyaga la helo markaas ninkii gabadha la jiifsaday waa inuu gabadha aabbaheed siiyaa konton shaqol oo lacag ah iyana naagtiisa ha ahaato maxaa yeelay isagoo ceeb buu ku hoosaysiiye oo isna waa inuusan furin cimrigiisa oo dhan ninna waa inuusan qaadan naagtiya aabbihiis oo waa inuusan aabbihiis marada ka bannayn